maanta fariin yar baan rabnaa inaan dadka u gudbino maxaa yeeshe ololo aad u weyn ayaan ka bilownay magaaladan gaarisa oo biyaha looga jarhayo kuwan ayaga biilka lagu leeyahay mise biilka aan bixinayn walaalayaal haddaa macaamiisheena tihiin annaga ka gawaasko ahaan maxaan niin sheegaynaa inay biilka biyaha iska bixisiin maxaa yeeshe ololaha hadda bilowde askar iyo shaqaalahoo dhan baa wada socdaan inay dadka biyaha laga wada gooyo mar biyahaas haddii la gooyan ah way adkaanaysaa si lagugu soo celin lahay misaal lacag dheeri inaad bixiso oo ganaax eh ayay kugu qasbasa danta marka ka wakaalad ahaan maxaan u sheegaynaa macaamiishayna fadlan inay biilka biyaha iska bixiyaan inta biyaha laga goynin haddii lagugu helo biyo aan diiwaan gashaneenna maanta si cad baan idin sheegaynaa enforcement incharge-kana wuu jooga oo dhinaca ciidanka ka socda oo askarta dadka qabanayso oo ninka ugu dambeeya loo imaan doona ee markii lagu qabto oo maxkamaddana kula tiigsan doono waa kuwan ayaga aan diiwaan gashaneen iyo kuwan kalebo haddaad og tahay inaad diiwaan gashadeen fadlan aad supervisorka kugu shaqo leh isdiiwaangeli waana inaad sheegtaa inta bilooda biyaha cabaysa si ee xal looga gaaro biilkaas aad iskaga bixiso haddii lagula kulmo adoo aad diiwaan gashaneen maxaa nila caddaynayaa maanta oona sharci ah in maxkamadda nilgu nilala tigsanayo mar haddii nilagu helo intuu maxkamadda nila tigsanana inay ganaax ay tahay boqol kun oo fine ah mise laba sano oo jaahil ah mise labadaba inaa wajahdo si arrintaas aa uga badbaado fadlan la xiriir ee supervisorayaasha si ay ku diiwaangeliyaan ee lacagtii markaas aa cabaysana ee meel dhexdhexaada laiskugu imaado sidaa ku bixin lahayd laakiin waxa guud oo maanta aan rabno maxaa weeye aanu si rasmi u tangadaynayna ololaha hadda bilowday oo askar iyo dadkao dhan ay socdaan oo dadka lasoo xarayn doono oo biilka inay la bixiyana ay tahay marka fadlan maxaan iga codsanaynaa inaad biilka biyaha bixisiin aad bay muhiim tahay biilka biyaha inaad bixisiin